إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإxsaan إilى yوم الdiin أma bacd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol toddobaatan iyo saddex oo nooga bilaabanaya aayadda siddeetan iyo sagaalaad ee min suurati اlambiyaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala wzakariya wadkur sheeg nabiga suubanow zakariya zakariya sheeg id waqti sheega ummadaada u sheeg naadaa zakariya uu u dhawaaqay rabbow rabbigiis oo uu yidhi rabbi rabbigaygiihow laa tadarnii hayga tegin fardan keligay xaala aan ahay wa anta adiga khayrulwaarihiina inta wax dhaxasho kanu qayr badan ayaa tahay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fastajabnaa lahu waan ajiibnay baryadiisii waa ka aqbalnay wa wahabnaa lahu waxaan u hibaynoo siinay yaxyaa nabiyullaahi yaxye wa aslaxnaa lahu waxaan u hagaajinuu ilaah yidhi sawjow xaaskiisii innahum nabiyaalku kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwa degdega fil khayraati khayraadka dhexdiisa ku degdega wayadcuunanaa waana baryi jireenuu ilaah yidhi raqaban liajli raqabin jacayl daraaddiis ay jecel yihiin fii maa cindanaa waxa aan hayno oo khayraad ah wa rahaban liajli rahabin cabsi darteeday noo baryi jireenuu ilaaha yidhi oo ay ka cabsanayaan mimaa cindanaa waxa agteenna yaalla ee cuquubo ah wa kaanuu nabiyaalku waxay ahaayeen khaashiciina lanaa kuwa isku kaana dulleeya uu ilaah yidhi subxaana waxaan ku soo jirnay qisaskii ambiyada oo waxa weeyaan isdaba joogga ah ee suuratu alambiyaa ilaah wuxuu ihi subxaana wazakariya zakariya waa mafcuul ficila loo soo qadarin wadkur sheeg nabiga subanow ummadaada u sheeg si ay tusaale uga dhigtaan zakariya nabiyullaahi zakariye id waqti u sheeg naadaa zakariya uu u dhawaaqay rabbow rabbigiis oo uu yidhi rabbi rabbigaygiyo laa tadarnii hayga tegin fardan keligay xaalaan ahay oo aanan welad lahayn idhaxla nabiyullaahi waxa weeye zakariya markii hore carruur ma lahayn carruur ma dhalin nabi ilaahayna wuu ahaa wuxuu aad u jeclaystay marka ilaahay inuu siiyo welad saalixa oo nabinimada ka dhaxla oo asaga bacdigiis towxiidkii iyo sunnadii u istaaga iyo dacwadii iyo qayrkii taasuu ilaahay ka jeclaystay asaguna da ayuu ahaa xaaskiisuna waxay ahayd da'na waa ahayd asalna hadday yareed ma dhalaystay ahayd marka ilaahay suucala calay wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiiyow laa tadarnii hayga tegin fardan keligay xaalaan ahay wa anta adiga khayrul waarisiina inta wax dhaxla midka u khayr badanaad tahay ee ilaahayo welad saalix oo idhaxla isii weeye ilah wuxuu yidhi subxaana fastajabnaa faad waxay tusaydaa tartiib iyo tacqiib markii uu baryagii yidhi maba ka soo daahin ajiibiddii fastajabnaa lahu waan ajiibnu ilah yidha waa ka aqbalnay baryadii wa wahabnaa lahu waxaana u hibaynoo siinay yaxyaa wiil magciisa yaxye laydhaa nabina ah ayaan siinay wa aslaxnaa waan u hagaajinuu ilaah yidhi lahu sakariye zawjow xaaskiisii xaaskiisiiyaan u hagaajinnay maxaa loola jeedaa laba qowl ay mufasiriintu leeyihiin ama saddex qowlka koowaad wuxuu weeye markii hore madhalaystay aheed ilaahay subxaana wa tacaala isagaa u hagaajiyey oo waxa weeyaan mid dhasho ayuu uga dhigay ayadiioo duqowday oo da-a aa ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala inta ayadii u islaaxiyey islaam cusub guurso lama dhihin ayadiiyaa ilaahay u islaaxiyey markaasay u dhashay ayay u dhashay laba dhinacba cajaa'ibay ka tahay marka koowaad da ayayba aheedba da ayay aheedoo waqti ilma ku dhashan maysan joogin tan kalena asalna madhalaystay aheed marka iyadoo asalkii madhalaysta aheed markaanna aheed waqti ay da joogto ayaa rabbulcaalamiin inta islaaxiyey caruur u dhashay wiil u dhashay waa sidaas sida uu ula jeeda rabbulcaalamiin waxa weeyaan waan u hagaajinnay wa aslaxna lahu zawja wasax waana sida uu ku fasiray cabdulaahi ibnu cabbaas mujaahid saciid ibnu jubayr sidaasay ku fasireen qowl kalaa jira kaana fii lisaaniha duul xoogaa carab dheeriyaha ku sugneed fa aslaxaha allahu alla u hagaajiye riwaayad dhahayda xoogaa fii khalqihaa min shay-un xoogaa muuqaalkeedaa wax ku jireen alla u hagaajiye labadaas qowl oo kale waa jiraan laakiin qowlka hore weeye qowlka daahirkaa oo waxa weeyaan raajixa ah sidaas weeye ayadiyaa loo hagaajiyey gabar cusub ma uusan guursan tii horeta laga siiyey maxaa yeelay had aayadda iyo mucjisada ka muuqanayda tii horeeto inay u dhasho kama muuqa lahayn hadduu islaan cusub guursana maxaa yeele tii horeeto awalna madhalaystay aheyd markaana da-aydn aheyd ayadoo sidaasaa ilaahay welad ka keena marka taas waxay tusaydaa ina allaha yafcalu maa yashaa alla wuxuu doono inuu sameeyo taasay tusaydaa ilaa wuxuu ihi subxaana innahum nabiyaalkaas nabiyaal aad u badan ayaa laga soo hadlay ilaa wuxuu idhi subxaana innahum nabiyaalkaasu kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwa degdega fil khayraati khayraadka dhexdiisa nabiyaalkii mid walba alluu baryaa waa laga aqbalaa mid kasta alluu baryaa waa laga aqbalaa sidaas aan soo wada aragnay nabiyullaahi ibraahiim nabiyullaahi luuq nabiyullaahi nuux waxa weeyaan nabiyaalka nabiyullaahi ayuub nabiyullaahi zakariya nabiyaalka allay baryayaan waa laga aqbalaa waa laga aqbalaa marka sababta looga aqbalaayo maxay ahayd ilaahay wuxuu leeyahay waxay ahaayeen dad khayraadka dhexdiisa ku degdega markii horeeto oo dhibaatadu intaysan ku imaan waxay ahaayeen dad khayrka ku dhex nool maahan dad khayrka ka baxsan kayrkay la nool yihiin xaggay ugu degdegayaan hadday kayr ka baxaan kayr kaley gelayaan hadday kayr ka baxaan kayr kaley gelayaan salaaday tukanayaan adkaaray gelayaan tuugmaalay gelayaan soonay gelayaan sadaqay la baxayaan alamru bilmacruuf wanahyu cani ilmunkar marka ayaga dhammo khayrkay ku dhex nool yihiin taas waxay keentay marka allow markay yidhahdaan ilahay inu ka aqbalo idan haddaad danaynaydo marka in ilaahay weynaa baryadaada aqbalo allowdaada la aqbalo waxaa la rabaa inaad noqoto qof khayrka ku dhex nool oo kayrka ku dhex jira marnaba kayrka ka dhex bixin markaad iska socoto xataa gaariga aad saaran tahay dariiqa aad maraydo suuqa aad joogto baqaarkaaga aad joogto xafiiskaaga aad joogto waa inaad kayr ku dhex jirtaa kayr ku dhex jir maraad tasbiixsaydo ilaahay maraad baryaydo qof aad qaad ku aragtay maraad ka toosaydo wanaagga amraydo xumaan qof aad ku aragtay aad ka reebayso maraad sadaqa la baxaydo waa inaad tahay qof kayrka ku dhex nool yuusan noqonin kayrkaagu mid waqti inta masaajidka usoo aadoo samayda kadib aad iska siibato oo markaas waxa weeyaan masaajidka aad ka tagto aad khalaas iska tahay qof un angegan oon carabkiisu alla xusayn oon wanaag dadka farayn oon xumaan reebayn oo asaga dama khayrka ka dhex bay ha noqonin waxaa la rabaa khayrka inaad ku dhex noosho meel alle meeshaad joogto ittaqi illaa xaytumaa kunta meel alle meeshaad joogto alla uga baq khayrkaas ku dhex jir meel kastoo joogto waa inaad khayrka ku dhex jirtaa ilaahay nabiyaalkii fiiri baryada laga aqbalay laga aqbalay maxaa laga daba dhigay khayrka dhexdiisay degdegi jireen lama dhihin kayrka xaggiisay u degdegi jireen laguma dhihin fil khayraat al fiidu maxay tusee wax weyn barfiya soo maaha khayray markasta ku dhex jireen ilaa wuxuu yidhi subxaana innahum nabyaalku kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwa degdega fil khayraati khayraadka dhexdiisa ku degdega wayadcuunana waana baryi jireen ilaah yidhi nabyaalku raqaban liajli raqabin waxa weyn mafcuulu min ajli ka dhig waxa weyn raqaban liajli raqabin jacayl daraaddiis oo ay jecel yihiin ma cindanaa waxa aan hayno khayr ah khayraadka aan hayno ama khayraad adduun ha ahaadeen ama khayraad aakhira ha ahaadeen waxa aan hayno khayraad jacayl ay jecel yihiin oy damcayaan saasay noo tuugaayeen ilahay leeyahy raqaban wa rahaban liajli rahabin cabsi daraaddeed waxay noo tuugaayeen oo noo caabudayeen cabsi ay ka cabsanayeen mimaa cindana waxa agteenna yaalle cadaab iyo ciqaab ah ay ka cabsanayeen idan nabyaalku alle waxay u caabudi jireen cabsi ay cadaabkiisa ka cabsanayaan iyo jacayl ay rajaynayaan nusradiisa iyo jannadiisa iyo khayraadkiisa sidaasaa markaa sida saxdaa ah in allah loo caabudo subxaana wa tacaala waana baadil madhabka dhahaya ilaahay cabsi in loo caabudo lama rabo naarka cabsasho iyo janno doonid in loo caabudo lama rabo qaar ay yidhahdeen mutasawifada ka mida waa qalab waxay yidhaahdeen waxa weyn waxaa la rabaa alla inaad u caabuddo addaa'an lixaqi alcubuudiya addoonnimada xaqeeda gudasho aad gudaydo laakiin naarka cabsashadeeda iyo janno jacaylkeed loo caabudi maa yidhahdeen waa been waxaas fiiri nabiyaalka derajo ka sarrayda miyaa jirta waa rusushii alleh marka derajo ka sarrayda banu aadamku ma gaaro soo maahan ayagaasaa waxay alle u caabudi jireen raqaban wa rahaban tatajaafa junuubuhum cani ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa damacan fiiri cabsi iyo damac saasay u caabudi jireen dadka wan wanaagsan waa noocaas marka ilaah wuxuu yidhi subxaana wa kaanuu waxay ahaayeen nabiyaalku khaashiciina lana annaga kuwa isku dulleeye kuwa annaga isku dulleeye ahaayeen marka waxaad dareemaydaa baryada ilaahay laga cabsado la rajeeyo laysku duleeyo waa cibaadada sifaadda ugu sarrayda cibaadada weyn ee nabiyaalku alle ku caabudi jirin weyn inaad alla tuugto ka cabsaydo rajaynaydo isku dullaynaydo waa cibaadada weyn cibaada weyn weyn qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walatii walatidu waa sifo limawsuufin maxduufin wadkur sheeg nabiga suubanow maryama maryamana baldadka u sheeg allatii maryamadii axsanad ilaaliday farjaha farjigeeda ilaaliday oo ka ilaaliday mimaa xarama allaahu calayha wixii ilaahay ka xaramay ka ilaaliday fanafaqnaa waan afuufnuu ilaah yidhi fiihaa fii jaybi dircihaa diriceeda jeebkiisa aan waxaan ku afuufnay min ruuxinaa min jihati ruuxinaa malagga yaga xaggiisaan wax uga afuufnay wa jacalnaahaa maryamo waxaan ka dhignay iyo wabnaha wiilkeedii ciise ahaa aayatan calaamad ilaahay awooddiisa lagu garto aayaddaasoo lilcaalamiina caalamyaalka u sugnaatay halkaana ilaah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramayaa qisadii maryama binti cimraan iyo wiilkeedii nabiyullaahi ciisa qur-aanku wuxuu yidhi xaafiduna kaiir waa isla xidhiiriyaa qisada maryamo iyo wiilkeeda ciise iyo qisada zakariye iyo wiilkiisa yaxye qur-aanku waa isla xidhiiriyaa ma kala reebo marka horena waxaa la sheegaa qisada nabiyullaahi zakariya kadib aa la daba dhiga sababtoo a fiiri qisadaas hore oo nabiyullaahi zakariye iyo wiilkiisa yaxyaa waxay ku tusayda ilaahay awooddiisa waxa weeyaan nabiyullaahi zakariyaoo duq ah oo duq dheray ah iyo xaaskiisiioo duq ah weliba gablanna ah aa rabbulcaalamiin carruur ka dhex dhaliy awood allay ku tusayda laakiin haddana taas markii la sameeyey gogoldhigay aheeda waxaa laga dabamariyey mid kasii cajiibsan oo waa maxay maryamo oo keligeedoo mu'anafa in welad laga abuuray bilaa dakari waa kasii cajiibsantahay soo maaha marka tanaa la hormarinaya kadib aa kan kale daba keena tan aragtay awooddan alle bal haddana siday uga sii weyn tahay arag awoodda alle sidaas weeye marka qur-aanku qaabkaas uu u kala hormariya suuratu ali cimraan suuratu maryama suuratu alambiyaa sidaasaa layskugu xijiya sidaasaa laysugu xijiya waana inaad garato ilaahay yafcalu maa yashaa waxa uu doono inuu sameeyo inaad ka garato meeshaas oo asbaab kuma xirna ilahay awooddiisu asbaab ma ku xirna ilah wuxuu yidhi subxaana walatii axsanat walatidu waa sifo limawsuufin maxduufin waxa la soo qadarin ficil iyo maxduuf waxaan rabaa ficil iyo mafcuulu bihi wadkur sheeg nabiga subanow maryama maryama dadka u sheeg allatii maryamadii axsanad ilaaliday farjaha farjigeed oo ka ilaaliday mimaa xarama allaahu calayha wax alla wixii alla ka xarimay wixii alla ka xarimay oo zine hadday tahay fawaaxish hadday tahay ilaahay baa dahiray oo taskiyeeyey maryamo binti cimraan marka ilaahay baa dahiray wax kastoo ilaahay ka xarimay ayay iska ilaaliday fanafaknaa waan afuufnuu ilaa yidhi fiiha fiihaada laba mudaaf ayaa la soo qadaraa fiihaa fii jaybi dircihaa dirceeda jeebkiisa jeebka waxa la meesha madaxu ka soo baxo waxa weya meeshaas oo dirica madaxu ka soo baxo halkaasaa malakul jibriil uga afuuf markaas waxa weeyaan nabiyullaahi ciisa calool galay fanafaqnaa waan afuufnay fiihaa fii jaybi dircihaa waxa weeyaan diriceeda jeebkiisa ayaan ku afuufnay min ruuxinaa min ruuxinaa ruuxda laba macnaa lagu fasiraa in lagu fasiro malku jibriil manta markaa minta minta waxaa laga dhigaa markaasoo kaleeto ibtidaa'iya libtidaa'i alghaaya laga dhiga haddii ruuxda lagu fasiro malku jibriil macnuhuna wuxuu noqonaa min ruuxinaa ruux malagga yaga oo ruuxa waxaa loo jeeda malku jibriil malakul jibriil xaggiisaan uga afuufnay marka la leeyahay dirceeda jeebkeedan ku afuufnay dhanka looga afuufay waa malagga xaggiisa oo malaggaa ku afuufay oo ilahay yihi ku afuufay marka mintu waa libtida ilghaaye waxaa kaloo lagu fasiraa ruuxdan nabiyullaahi ciise laftirkiisa ila waa soo ogaana in lagu fasiree nabiyullaahi ciise laftirkiisa markaasna waxay noqonaydaa in la yidhaahdo mintu waa tabciidiye waxayna noqonaydaa min ruuxinaa min bacdi arwaaxina almakhluuqati lana arwaaxda annagu aan abuurnay gobol ka midaan ku afuufno ruux oo ka mida arwaaxda annagu aan abuurnay ilaa nabiyullaahi ciise waa ruux oo arwaaxda ilaahay abuuray ka mid ah marka mintiya tabciidiya noqona waxay noqona macnaheedu min ruuxinaa min bacdi min bacdi alarwaaxi ruuxyaalka gabal ka mida almakhluuqati lana oon annagu abuurnay arwaaxda annagu aan abuurnay gabal ka midaan ku afuufnay waana nabiyullaahi ciise wajacalnaahaa maryamo waxaan ka dhignu ilaah yidhi iyo wabnahaa wiilkeedii aayatan calaamad ilaahay awooddiisa tusayda calaamad ilaahay awooddiisa lagu garto oo qofka tusayda anna allaha yakhluqu maa yashaa ilaahay wuxuu doono inuu abuuro anna allaha calaa kulli shayin qadiir alla wuxuu doono inuu awoodo calaamad tusayda aan ka dhigna calaamad tusayda aan ka dhigno ilaah yidhi aayaddaasoo lilcaalamiin caalamyaalkoo dhan u sugnaatay jin iyo insiba ay ku cibro qaataan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi inna haadihi diintaanu ummatukum waa diintiinnii ummatan diin xaalo ay tahay diintaasoo waaxidatan keligeeda wa ana anigana rabbukum khaaliqiinniyaan ahay facbuduuni i caabuda wa taqadacuu dadkii waa googooyeen amrahum diintoodii waa googooyeen baynahum dhexdooday ku googooyeen kullun dhammaan ilaynaa xaggeenna ay raajicuuna u soo laabanayaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi faman yacmal qofkii sameeya min asaalixaati acmaasha wan wanaagsan wax ka mid ah walxaalna camal wanaagsan sameeya huwa asagu mu'minun ilaahay uu rumaysan yahay falaa kufraana diidin lisacyihi camalkiisa uma sugnaanin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa innaa annaga kaatibuuna kuwii u qorayaan nahay lahu lisacyihi camalkiisa allah subxaana wa tacaala intan wuxuu noogu sheegin diinta nabyaalkao dhan waa mid asalkeedu waa cibaadatullaahi waxda laa shariika lah nabyaalkao dhan waxaa lala soo diray waa qur-aanku waa ku celceliya masaladaas mar kali maaha laba maaha saddex maaha afar maaha shan maaha nabyaalkao dhan waxaa lala soo diray diin waaxid oo asalka waaxidka ah waaxid waa maxay cibaadatullaahi waxda laa shariika lah alla keligiisa la caabudo asalka diinuhu oo dhan waa saas kadib ay waxay diinuhu isku khilkhilaafi karaan masaa'il furuuca oo xagga xalaasha iyo xaaraamta waxaa dhacda diimaha gobol masale lagu xalaaleeyey gobol in lagu xarimo ummadaha gobol waxa loo xalaaleeyey gobol laga xarimo laakiin asalka oo tawxiidka ah oo waxa weeyaan iimaanka ah waa mid diimuhu waa alla keligiis ha la caabudo diimuhu saasay ka midaysan yihiin walidaa sidaas daraaddeed oo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam naxnu macshara alambiyaa owlaatu callaatin diinuna waaxid annaga haddaan nabiyaalka nahay caruur isku aabbahoo kalaa nahay laakiin kala hooya ma annaga carruurta isku aabbaha waa isku nasab soo maa laakiin faq yara u dhaxeeya kana hooya dhashay kana hooya dhashay marka waa nuucaas nabiyaalkao dhan diimahoodu waa mid alla kaliya halla cabda lala soo diray waa isku mid daaqad waaxida ka soo wada bixeen laakiin furuucda waxaa dhacda in nabigan masaa'il loo xalaaleeyo kaas laga xarimay ummaddiisa taas waa dhacda ilaa wuxuu yidhi subxaana inna haadihi middaan diintan islaamka la sharxa ilaa nabiyaalkii oo kala duwana la soo sheegay dhammaantood wixii lala soo diray waxay ahayd alla kaliya caabudo inna haadihi diintaanu ummatukum waa diintiinnii waa diintiinnii ummatan diin xaalay tahay ummaddaasoo waaxidatan keligeeda waa diin keligeeda wa ana anigana rabbukum khaaliqiniya ummadahoo dhan aniga abuurtay facbuduuni marka aniga caabudo aniga keliga i caabuda ilaah wuxuu idhi subxaana wataqadacuu ummadihii waa googooyeen amram diintoodii baynahum dhexdooda waa ku googooyeen dadkii saas loo amray amarka ilaahay ma qaadan diintii waaxidkaad kuma socon waa googooyeen waa googooyeen xaal loola jeedaa ikhtalafuu fi ddiin fa saaruu axzaaban wa firaqan sida uu yidhi imaamulbaqawi fa saaruu axzaaban wa firaqan waa iskhilaafeen diintii ay isku khilaafeen markaasay noqdeen xisbiya iyo kooxo kala duwan idan waxaad dareemaysaa diinullaahi taxasub ma ogola ilaahay diinta uu soo dejiyey horay iyo gadaal midna ma ogolayn tafaruq firqooyin axsaab dad iskhilaafsan iska soo wada hor jeeda iscunaya ma ogolayn ee diinullaahi waxay tahay waa hal mid in dadku noqdaan muslimiinta hal diinana ay yeeshaan halka diinana ay tahay midda alla soo dejiyey ummadahoo dhan alle keligiis caabudeed hal midana noqdaan maxaa yeelay taas waa middii la amray midii waxa laga nahiyana waa maxay waa tafaruq walidalik xasan basri wuxuu yidhi fii haadihi alaayati bayana lahum maa yattaquuna wamaa ya'tuuna aayaddan waxaa loogu caddeeyey dadka waxay iska ilaalinayaan iyo waxay la imaanayaan waxay la imaanayaan iyo waxay iska iska waxay iska ilaalinayaan aayaddaasaa loogu caddeeyey dadka maxay tahay waxay la imaanayaan cibaadatullaahi waxda waa maxay waxay iska ilaalayaan altafaruq waaltaxasub marka waa noocaas inna haadihi diintaanu ummatukum waa diintiinnii ummatan diin xaalay tahay diintaasa waaxidatan keligeeda wa ana anigana rabbukum khaaliqiniyaanoo idin abuurtay facbuduuna aniga i caabuda wa taqadacuu dadkii waa googooyeen amram diintoodii waa googooye maxaa loola jeeda ikhtalafuu fi ddiin fasaaruu firaqan waxzaaban wey diintii ay isku khilaafeen markaasay firqooyin iyo xisbiyaal noqdeen baynahum dhexdooday googooyeen marka arrinkoodii kullun dhammaan ilaah wuxuu yidhi raajicuuna kuwii soo noqonaya wey ilayna xagganay noo soo noqonaya hadalkaas waa waciid wey hanjabaad wey annagay dadkoo dhammu noo soo laabanayaan waxaa ka dambeeya waa maxay fa yujaazaa kullun bixasabi camalihi markay noo soo noqdaan qof walba waxaa lagu abaalmarina camalkiisi marka fa yujaazaa kullun bixasabi camalihi markaasaa qof walba lagu abaalmarina camalkiisa siduu ahaa in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun duu khayrahaa khayraa lagu abaalmarin duu sharahaa shara lagu abaalmarin ilaah wuxuu ihi subxaana faman yacmal qofkii sameeya min asaalixaati minta tabciidiya ka dhig min asaalixaati acmaasha wanaagsan wax ka mid ah intay raba hala ekaato qofkii sameeya walxaalna sameeya huwa asagu mu'minun uu muumin yahay falaa kufraana falaa juxuuda diidid lisacyihi camalkiisa uma sugnaanin qofkii camal saalixa sameeya loo diidi ma waa laga abaalmarina wuxuu rabaa ha ahaado laakiin shardiga lagu xihay fiiri faman yacmal qofkii camal fala min asaalixaati acmaasha wan wanaagsan wax ka mid ah walxaal huwa muminun oo muumiya waxaa la yidhahdaa xaalada waxaa la yidhahdaa qaydun licaamilihaa wasfun lisaaxibihaa waxa weeyaan caamalu xaaladu waxay sifo u tahay saaxiibkeeda caamilkeedana waa qaydee marka qofku markuu camalka saalixa samaynaya marka laga abaalmarina waa markee maxay ku qaydan tahay markuu iimaan leeyay alxaalu wasfun lisaaxibihaa qaydun licaamiliha caamilkeeda qayda u marka camalka saalixa goormaa laga abaalmarina waa markaad iimaan leeda idan halkaas sariix maxaan ogaanay waxaan ogaanay qofku hadduusan iimaan saxiixa lahayn camal saalixa ilaahay ka aqbali maayo camal saalixa ilaahay kama aqbalayo camalka saalixa shardi waxa u ah intaadan samayn inaad iimaan saxiixa leedahay haddii iimaankuba kaa buray oo shirki iyo kufri kugu jiro acmaasha saalixada samaynaysa waa hal bacaad lagu lisay wax macnaha kasoo qaad wax kasoo qaad male wax kasoo qaad male falaa kufraana falaa juxuuda diidid lisacyihi uma sugnaanin marba hadduu qofka asagoo iimaan leh camal saalixa sameeyo camal saalixana labadii shardi waa inuu leeyahy bacda aliimaan markii iimaan lagaa helay kadib laba shardi waa inuu leeyahy oo ah alikhlaas waalmutaabaca inaad ilaahay dartiis u samaynaydo camalka aad samaynaydo iyo qaabkaad u samaynaydana aad uga dayaydo nabiga sal allahu calayh wasalam way labadaas lehe haddii kale camal saalixa maba ahan labadaas shardi hadduu waayo camalku saalix ma ahan camal saalixa waxaa la yidhaahdaa laba shardi camalka laga helo alikhlaas alla dartiis inaad u samaynaydo iyo walmutaabaca inaad raad ku joogto oo camalka qaabkii lagugu diray camalka asalkiisa iyo qaabka loo samaynay intaba aad nabiga uga dayato sala allahu calayh wasalam ilah wuxuu ihi subxaana wa inaa annaga kaatibuuna kuwii u qorayaanahay lahu lisacyi camalkiisa qofka annagaa u qorayna marka qofku wax camaluu sameeyey ma weynaya ilaahay baa u xifdinaya u qoraya qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa xaraamun ay mumtanicun mid reebtoon weeye qabar muqadama ka dhig wa xaraamun ay mumtanicun mid reebtoon weeye calaa qaryatin qaryo ka reebtoon qaryadaasoo ahlagnaaha aan halaagnay annahum ayaga laa yarjicuuna kuwii soo noqonaayo inay yihiin xataa intii ay ka reebtoon tahay idaa futixat marka la furo yajuuju nimanka laydhaha yajuuj iyo wa majuuju qolada kaloo laydhaha majuuj walxaalna la furo hum yajuuj iyo majuuj yansiluuna ay soo degdegayaan min kulli xadabin taag dhammaantiis meel taagahoo dalcadahoo sarrayda dhammaanteed ay ka soo degdegayaan waqtarada waa dhowaadu ilaahay yidhi alwacdu ballanqaadkii ballanqaadkii alxaqu xaqaahaa faidaa isla markaasba hiya arrintu waxay tahay shaakisatun midtii taagan inay tahay absaaruladiina dadkii aragyaalkooda kafaruu gaaloobay yaquuluuna xaal ay leeyihiin soo qadaro yaquuluuna xaal ay leeyihiin yaa weylanaa alla halaageenniiye qad kunnaa waxaan ahaanay fii khaflatin halmaansho dhexdeed kuwa ku sugan min haadaa maalinkan qiyaamahanba moogaynba bal iskabadaaya kunnaa waxaan ahaanay daalimiina kuwa gardaran wa xaraamun xaraamunta macnaheeda mumtanicun wey waxaan reebtoon waxaa reebtoon oon marna dhici karin calaa qaryatin qaryo korkeed waxaa ka reebtoon qaryadaasoo ahlagnaaha aan halaagnay annahum ayagu laa yarjicuuna kuwii soo noqonaya inay yihiin laadan sila ka dhigna mufasiriinta gabalna zaa'id bay ka cabiraan laakiin zaa'ida waxaa ka fiican usluubka asilo ama tawkiid marka laaba haddaadan naafiye ka dhigina zaa'ida siday yidhaahdeen ka dhigto loola jeedo silo laba macnaa kuugu bannaan macnaha guud waxay tahay magaalo aan halaagnay magaalada dadkeediiyaa loola jeedaahe waxaa ka reebtoon inay dib adduunyada ugu soo laabtaan waa macno waa macno magaalo annagu aan halaagnay mamnuuc weyu ilahay leey inay adduunka mar kale ku soo laabato haddaan halaagno khalaas dib dambe adduunka ugu soo laaba may waa macno macnaha labaad magaalo haddaan ku qadarno in la halaago ilahay agtiisa waxaa uga qoran in la halaagayo mamnuuc wey inay toobad keento dadka toobad keena waa dadaan halaag u qornayn magaaladan halaaga u qoran dunuubay samaynay marka ilaahay ilaa wax ma dulmiye dunuubtii lagu halaagi lahay samaynay oo halaagaba ilaahay markuu u qorayey wuxuu ogaa dunuub lagu halaaga inay samayn doonaan saasaaba alla ogaa sidii alla ogaa waxaan ahayn unama dhici karto marka dunuubtii ay samaynayaan ma dhici karta inay toobad keentaa marka ma dhici karto maadaama halaagba ilahay agtiisa uga qoran yahi ma dhici karto taasuna macnaha labaad marka labadaas macno aa loola jeedaa ma soo noqonaya waa mamnuuc inay soo laabtaan magaalo halaag u qoran yahay marka laba macno weeye magaalo la halaagay oo halaagsantay adduunyo ku soo noqome iyo magaalo ilaahay agtiisa halaag uga qornaa ilaahay u soo laabmay u toobad keenime labadaas macno weeye wa xaraamun ay mumtanicun waxaa reebtoon oo aan suurtagal ahayn calaa qaryatin qaryo korkoodna ka reebtoon qaryadaasoo ahlagnaaha aan halaagnay annahum ayagu laa yarjicuuna inay soo noqdaan laaba silaad ka dhigayda inay soo noqdaana reebtoon waxaa mamnuuc ah inay soo noqdaan markaas laada waxaan ka dhignay silo labada goorba laada marka naafiye ka dhig wa xaraamun waxaa mumtanic ah calaa qaryatin qaryo korkeed qaryadaasoo ahlagnaahaa aan halaagnay annahum ayagu laa yarjicuuna inaysan aakire u soo noqonayn waa mumtanic qaryo aan halaagnay qof aan dilnay aakire inuu usoo noqo diidaa wax dhici kara maaha qof kastoon halaagnay aakire waa imaana macnaha bacdigii waa dhaca wey markaas macnaheedu cid kastoon halaagnay laasim waxaa in aakire lasoo bixiyo ee qof inta la halaagoo la dilay aan soo baxayn ma jiro ma jiro markaas waxay ka hadlaydaa aakiro ayad oo macnuhu waxa weeyaan dad aan anagu dilnay in aakire laga waayo oo aan aakire lasoo bixino ma dhacaydo arrintaas ee cid kastoo maanta la dilay aakire waa lasoo bixina marka ayaddu dacfiga ka hadlayda leeda haddii aan ka dhigno naafiyo oo nafyi ka dhigno wa xaraamun mumtanic waxaa ah oo reebtoon calaa qaryatin qaryo waxaa ka reebtoon qaryadu ahlagnaa aan halaagnay annahum ayagu laa yarjicuna inaysan soo laabayn waa ka reebtoon waa soo laabanayaan aakiro bacfiyaa jira saas wey macnuhu bacfiyaa jira marka waa noocaas xataa idaa futixat xataa intii ay mumtanic tahay xataada waxaa lagu tacallujinaya xaraamu oo bimacnaa mumtanicun aheed xataa intii ay mumtanic tahay idaa futixad la furo yajuuju nimanka la yidhaha yajuuj iyo waa majuuju nimanka la yidhaha majuuj waxaa yajuuj majuuj waa laba qoom oo ilaahay banu aadanka uu abuuray ka midka labadoodu banu aadana ka mid yahe nebi aadan carruurtiisii ka mid yihi nebi aadan weliga xaafid ibnu kasiir wuxuu ku daray nabiyullaahi nuuxna waa ka mid duriyadiisa oo de adduunka korkiisa waxa jooga nabi nuuxay ka farcmeen abulbashar thaniya lena nabiyullaahi nuux nabiyullaahi nuux wuxuu ku sii daray xaafidku inay turkiga isku aabba yihiin weliba turkigayba isla dhasheen wy yajuuj iyo wamajuuj yajuuj iyo wamajuuj marka inay ka mid yihiin banu aadanka shaki male oo nebi aadan dhalay taasna xadiidkeeda dhowr gooraan soo sheegnay bacfiga marka waxweyn uu ilaahay uu yidhaahdo subxaana wa tacala qiyaamaha ibcad bacfa naar qaybtii naarta soo dir waxa weeyaan nabiyullaahi aadam uu nabiyullaahi aadam yidhaahdo wamaa bacu naar naarta qaybta loo diraa waa imisa rabbulcaalamiin uu yidhahdo min kulli alfin tiscu miatin wa tiscatun wa tiscuun kunkiiba waa sagaal boqol sagaashan iyo sagaal waa markaas marka waxa weya saqiirku ciroobayo soo ma aha arrintaas markay saxaabadu aad uga murgeen nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaa idinla jira laba qoom oo dadkay la jiraan aad u badiya yajuuj oo majuuja idinka midu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam nabi aadanaana lagu leeya durriyadaada ka soo saara inta ahlu naarka marka nabiguna wuxuu yidhi waxaa ku jira yajuuj oo majuuj xadiiskaasna horaan usoo sheegnay imaam tirmidi qaybkeedba waa wariyeen waxaana kusoo sheegnay suuratu lxaj markaan maraynay bilowgeeda marka waa sidaas marka ilmo nebi aadan ka mid yihi yajuuj wa maajuuj waa laba qolo oo banu aadan nabiyullaahi nuuxna duriyadiisii waa ka midoo waxa weyn haddee adduunka korkiisaba kuma baaqi noqon nabiyullahi nuux waxaan ka farcamin marka waxay kalou xaafidku ku daray wuxuu yidhi waxayna ka mid yihiin yaafid abaturk waxa weeyaan nabiyullaahi nuux carruurtiisu waa badan yihiine kii la dhihi jiray yaafid oo turkiga waxa weeyaan ay ka soo farcameen kaas ayay ka dhasheen marka kaas ayay ka soo farcameen kaasay ka soo farcameen sidaas ayuu yidhi sidaas ayuu yidhi marka ilah wuxuu yidhi subxaana ilaa qoladaas la soo furayo waa mamnuuc waxa weyan qaryo aan halaagnayna soo laabtaan wal xaal ayaa la soo furaahu ilah yidhi hum ya'juuj iyo wa ma'juuj yansiluuna ey yasrixuuna ay soo degdegayaan ay soo degdegayaan wal xaal ayaa la furayaa hum ya'juuj iyo wa ma'juuj yansiluuna ay soo degdegayaan min kulli xadabin meel taaga dhammaantiis xadabkaoo meesha dheer dhulka meeshiisa dheer weeye meesha taaggaoo sarrayda meeshaasay ka soo degdegayaan nabiga sala allahu calayh wasalam wax badan ayuu ka sheegay ya'juuj iyo wama'juuj xadiid dheer oo imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey nabiga sala allahu calayh wasalam maalinu wuxuu ka sheekeeyey dajaal uu aad uga sheekeeyey markuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi saxaabigii nawaas ibnu samcaan arrintiisa nabigu aad buu kor ugu qaaday hoosna waa u dhigay wax liitana waa ka dhigay wax qatarana waa ka dhigay suu nabigu u sheegay waxaanba isnidu yidhi beerahan oo timirtaa uuba ku dhex jiraaba maba dheeran ninku galabtii markaa nabiga u nimida wejigeenna nabigu ka gartayuu sida aan macnaha culayskiisa uga cabsanayno oon u dareemayno ayaa nabigu wejiyaalkeenna ka gartay markaasuu nabiguna weydiiyey markaasaan yidhi rasuulka allahu dee saakay waxaad sheegtay dajaal arrintiisa hoosna waad u dhigtay korna waad u qaaday ilaa aan isnidhi geedahan timirtaauba ku dhex jira meel dheer ma jiro markaasaa nabigu yidhi hayru dajaal akhwafunii calaykum dajaal wallaahi qayrkiisanba idinkaga cabsi badana waxyaalo kaloon dajaal ahayn ayaanba aad idinkaga cabsanaaba markaasuu nabigu yidhi dajaal anoo jooga hadduu soo baxo anaa la doodaya aniga ayaa la doodaya haddii uu soo baxo anoon jooginna waxa weeye qof walba naftiisa inuu ka doodaa la rabaa oo cadowgaas uu iska celiyo la doodo ilaahay baana iiga khaliifa qof kastoo muslin ah marka tilmaantiisuu nabigu sheegay wuxuu yidhi waa nin dhallinyaraa oo tin adag isha midigtaa waa soo buuranta xabad cinab oo biyahe habayaad mooda rabbiyaan ahayna waa kuleeyi marka haddaad aragto mid illa oo rabbiyaan ahayle waa inaadan ka dhegaysan waa inaadan ka dhegaysan nabigu sal allahu calayh wasalam meeshuu ka soo baxayuu sheegay wuxuu yidhi waddo oo shaam iyo ciraaq u dhaxayduu ka soo baxaya midig iyo bidixuu dhulka u fasahaadinaya markaasuu nabigu yidhi yaa cibaadallaahi uhbutuu addoommada ilaahayo xaqa ku sugnaada ninkaas markuu yimaado dad badanuu fasahaadina oo ku qancaya inuu rabbiya oo ka yeelaya dad badanaa ku qancaya nabiga markuu intaas sheegay waxaan idhi rasuulka allow imisuu dhulka joogaya nabigu wuxuu idhi afartan maalmooduu joogaya laakiin afartanka maalmood hal maalin hal sanay la egta hal maalinna bilay la egta hal maalinna usbuucay la egta maalmaha kalena waa maalmaha caadigaah laegi saasuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam maalmaha kalena maalmahan caadigaah laegi markaasay saxaabada balfiiri fiqigooda cajaa'ibka waxay idhahdaan rasuulka allow maalinka sanadka la eg ma waxaa nagu filan salaada hadda maalin iyo habeen aan tukano ma shan salaadood bisa la tukana nabigu wuxuu uhi laa uqdiru lahu qadra maya sanadkii salaaddiisiyaa la qadara halkaasna ilaahay fadligiis waa meesha maanta laga qaata masalada ah magaalooyinka aan qorax u soo bixinoo habeen kaliya u tahay ama aysan dhicinoo maalin kaliya u tahay say u tukanayaan xadiiskaas nabiga iskaga cadda waxa weeyaan magaalada ugu dhow ee habeen iyo maalin leh ay la soconayaan shanta waqti magaalada ugu dhow oo habeen iyo maalin leh taasay ku janjangaraysanayaan waqtiyada shanta salaadood ay tukadaan saas u tukanayaan xadiikaas imaam muslim saxiixiisa ku wariyaana laga qaado markaasay saxaabadu weydiyen waxay rasuulka allow degdegta uu dhulka ku degdegayaa maxay la egta maritaanka dhulka markuu soconaa nabi wuxuu yidhi roob dabaylu waddo uu la socdo egi dajaal roob dabaylu waddo waa aad wax u dheereeya nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam qolow soo maraya kaas ugu yeeraya ila wa rabbiyin baan ahay rumeeya markaasay rumaynayeen ile war rabbi weeye hala rumeeyo markaasuu cirka amraya u leeyahay cirka roob soo daadi way soo daadineen dhulkan amaru siina wuxuu leeyahay dhageysi hadda naqa soo saar mar rabo suuq kadib aan soo dhalanaa markaas isla markii dog noqona ah ka war in ku amar siina soo daadi dhulka waa gaal ah nabi maxamed asaas u sheegay sallallahu alayhi wasallam soo ma jeedi waxa weeyaan roobkii waa soo daadana dhulkan wuxuu leeyahay soo dhali dog ila dhulku waxa leeyahay roob markuu ku doo bacda usbuucu soo dhashaan dog موجودة إسلام دقيقة تاسو دوب نقنا markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam xooloodii saakay soofay ayaa galabtii soo carraaba ayagoo waxa weyan kurusku intaas jeedo oo waxa weyan kellidu intaa la eg tahay oo candhadu weynto caana ka buuxaan ayuu soo mara ka war dii soomaali aragtay ilaahu hana fidnayn dadkii qubuura caabiri jiray dee dadkaas arkaan ka war ta uu yimaado u yidhaha cirkow hadda roobkeen oo uu roobku soo daal ya oo uu yidhaahdo hadda dhulkow soo dhali oo i soo dhaliya ma ka joogayaan inay rabbinimo u rumeeyaan idan waa inaad garataa shaygan hadduu kuula yimaado wax caadada ka baxsan waxa weya warkiisa layskama rumaysto ilaa aad kitaabkii sunnada ku miisaanto kitaabkii sunnada ku miisaama wax ka khatarsan inaa jirta cirkaw hadda roobka soo daadi naqow hadda soo dhawa ya saas uu yahay haddana waa gal marka qofkaanu waa ahlu xaq waa weli alle calaamadaha lagu garta ka mid maaha wax caadada ka baxsan inuu kuula yimaado ha ku qaldamin hana ku baadiyo cirku haada hadduu haada maanad ujeedo halkaas haado isagay u taalla aaledaan kitaab iyo sunna naqaana qofkii ku miisaaman kaas khalaas kaas alle isnaqaana nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam qolo kaleu soo maraa dajaal qolo kale ayuu soo maraa markaasuu u yeeraya u le haye hadde rabbi ana ha lay caabudo markaas ile war kaa dhegaysamana ilaahayna annaga ilmale hor naga bis mar alle markuu saas yidhaahdo dhammaan xoolahoodu waa baaba'aya markaase waxay noqonayaan cayr aan waxay haystaan la arag wuxuu soo marayaa magaalo baaba'day markaasuu leey hadda kaydkaaga soo saar markaasa hal mara kaydkeedu soo wada baxa sida waxa weye shinnidu ay boqorkeeda u raacdo wiilaa loo imaanaya laleey waa kana waxaa soo socda rabbi meeshaan markaasuu leey war rabbina maa waas isha lo naga markaasay le war dila ninka rabbi diiday markaasay leeyihin war rabbi soomaalihin dadka naga dilinin aan ku siino yaana dilin markaasuu imaana war rabbiyaana markaasuu leey rabbi mati markaasuu leeya haddaan inta dilo soo nooleeya rabbinimadeeda ma ku shakaydaan maya ay leeyihin ta kala gooyuu kala tuuraa cadba meel markaasuu dhex mara markaasuu leeya ayaa isku soo dhig markaasuu inta isku dhago meeshii soo istaaga wiil markaasuu le waree rabbi ma ah markaasuu le haddaan ba yaqiinsaday inaadan rabbi ahayn markaana yaqiinsaday dajaalki ishal aayad ha markaasuu doona inuu gowraco subkiyaa bir noqonaa ma gowrici karo ilahay ku sallidima waana ka badbaada xaqu habaadu rabaa ayaan waa lagugu dhibaa laakiin xaqu habaadu rabaa soo ma jeedi marka waxa weeyaan weligaa dadka laguma raaco wax aan la yaaban ku ark waa weli alle iska dhih waxaas lama yidhahdo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam mar uu sidaas yahay oo macnaha sidaas dhibaatadaas u hayo ayaa rabbulcaalamiin wuxuu soo dirayaa nabiyullaahi ciise almasiix ibnu maryam ayaa ilahay soo diray wuu soo degayaa min naaradda cad ee magaalada dimish qorax ka soo bax ka xigta halkaasuu kusoo degaya uu nabigu sala allahu calayh wasalam minaaradda cad ee dimashqa magaalada dimashqa ee caasimadda syriya waxa weeyaan qorax ka soo bax ka xigta asagoo laba go' wata oo waxa weeyaan laba malag waxa weeyaan garbahooda saas gacmaha ugu saaran yahay labadaas malagaa soo dejinaya dhag dhulkay keenayaan dhulka ayay keenayaan dajaalu raacdaysana waa dila baabu luddi ayuu ku dila yidhi nabigu sala allahu calay wasalam oo dhulkan reer falastiin ah halkaasuu kow kaga siina dajaal waxaa dila nabiyullah ciise halkaasuu ku dila mar sidaas la yahay ayaa allaah wuxuu u waxyoonaa nabiyullaahi ciise waxaan soo bixinayaa addoommo addoommadayda ka mid ahoo awood aadan u lahayn inaad la dagaalanto ee addoommadayda buurta iisa buurta gee nabiyullaahi ciise iyo wixii la socda markaasay waxa weeyaan buurta korayaan markay buurta iskugu tagaan aa rabbulcaalamiin wuxuu soo bixinaya yaajuuj iyo wama'juuj markaasaa nabigu yidhi waa sidii alla yidhi min kulli xadabin yansiluun meel kasto sarayday ka soo hoobanayaan markaasaa nabiyullaahi ciise iyo dadka la jooga rabbi tuugaya ilaa awood layskaga dhacshaa ma jirto kuwaas waa cadow weyn oo xoog badan rabbi ay tuugayaan markaasaa ilaahay tixsi ku diraya qoorta halkaas qoortuu ka gelaa fa yusbixuuna farsaa dhammaan wada baktinaya hal marahay dhammaantood wada baktinaya weliba xadiis saxiixay ku suganta markay soo baxaan bad ay soo marayaan bad markaasay inta horaa fuuqsane kuwa dambe waxay leeyihin meeshaan waaye bad haaji tirada ay qabaan tirada ay qabaan soo ma jeedin meeshaasay ku dhammaanayaan markay baaba'aan dhammaantood dhulkii oo dhan waxaa buuxinaya baktigoodii iyo qurunkoodii markaasay nabiyullaahi ciise iyo saxa- saxaabadiisii la socotay macnaha saaxiibadiisii la joogay ayaa rabbulcaalamiin baryaya markaasaa ilaah inta shimbiro soo diro shimbirahaasaa qaadayan markaasay meel fog ku tuurayaan qurunkana Aa, meel fog ayay qurunkana ku tuurayaan kadib roobaa ilaahay keenayaa roobkaasu afartan maalmood ayuu soconaya roobkaasaa dhulka mayraya markaasaa dhulku nadiif noqona Aa, dhulku nadiifu noqona dhulku markuu nadiif noqdo oo dhulkii nadiif yahay ayaa waxa weye dhulka waxaa lagu leeyahay soo saar midhahaaga barakadaadana soo saar markaasaa waxa weeyaan ilaahay dhulka barakadiisa soo saaraya nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam koox dhan ayaa hal mir oo rumaan inta cunaan oo ka dhirgaan ay qolofkeedana harsanayaan hal miroo rumaan Aa, waxa weeyaan caanihiyaa la bara ayaa la barakaynaa hal geelahoo dhashay ayaa kooxa dhan oo dad ah halkaas kaliyahay ku filnaanaysa hal saca oo dhashayna hal juufay ku filnaanay hal qabiil yar macna ridana qoysay ku filnaanay keligii sidaasa barakadu u imaaneen barakadaas marka iyo khayraadkaas siduu u jiro u jiro sidaas loo yahay kadib dabaylaa ilaahay soo diraa markaasay qof walba kilkisha ka gele qofkii naf qofkii muumin ah oo iimaan ku jira naf- naftay ka qaadeen dabayshaas qofkaan muumin ahayna waa ka leexanay dilimi inta muminiintahay nafta ka qaadeen nabigu sal اlahu alيه waslm wuxuu yidhi wayabqىa shiraaru الnaasi yatahaarajuuna tahaaruj alxamiir waxaa soo haraya marka dadkii oo ugu shar badna ilahay intuu abuuray oo sida dameeraha dariiqyada iskugu korayay sida dameeraha ay iskugu koraan iskugu fulfulaan suuqyada iyo dame- dariiqyada dariiqyada iskugu korayay dadkaasa qiyaamuhu ku duldhacaya oon hal qof oo muuminu ku jirin dadkaas ayaa qiyaamuhu ku duldhacaya xadiis xadiis saxiixa imaam muslim baa saxiixiisa ku wariyey nabiyullaahi ciise wuxuu yidhi xaafid ibnu kasiir waxaa sugan nabiyullaahi ciise wuu xajina baytullaahi catiiqa waa u soo xajinaa Ah, waana hadda xadiidka waxa weeyaan imaam bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey inuu xajinaa oo uu cumraysana waana markay soo baxaan yaajuuja wamaajuuj ka gada markaas kadib uu xajinaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaam waqtaraba waxaa dhowaaday alwacdu ballanqaadkii ballanqaadkii alxaqu ee xaqa ahaa ballanqaadkii xaqa ahaa kaas ayaa dhowaaday uu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waa yowmu alqiyaama ballanqaadka xaqa ah faydaa isla markiiba hiya qisada waa damiir sha'ni qisadu waxay tahay shaaqisatun midii taagan inay tahay absaaru ladiina dadkii indhayaalkooda kafaru gaaloobay marka waxa weeyaan bacfi uu yimaado qiyaamuhu uu dhaco dadka waxa weeyaan ku kufriyey oon qiyaamahan u diyaargaroobin waa qaracmayan waa naxayan markaasa indhuhu taagmayan xataa hal mara ma libirsanayo ma libirsanaya naxrin daraaddeed ayaa ishu caddaaneen yaa weylanaa yaquuluuna xaalay leeyihinay indhuhu taagmayaan yaa weylanaa shallaytadeenniye haadaa awaanuki faxduri waxa weeyaan tanu waa wakhtigaagiiyo soo xaadir qad kunnaa waxaan ahaanay fii kaflatin halmaansho kuwa uga sugan min haadaa maalinkan qiyaamaha ay leeyihin markay arkaan ay leeyihin alla halaagaan noo sugnaadee waa halmaansaneen maalinkan qiyaamo uma diyaargaroobin marka taas waa maxay waa qofku inuu shanlaayo wakhtigaan shallayta wax taraynin shallaytadu waxay fiicanta qofku intuu nool yaho adduunyo joogo xayiyo toobad u furanto inuu shanlaayo laakiin mar haddii qiyaamo dhaca shallaytadu wax qiima male wax qiima male marka waxay leeyiin qad kunnaa waxaan ahayn fii kaflatin halmaansho kuwa uga sugan min hada maalinkan bal iskabadaaya kunnaa waxaan ahaanay daalimiina kuwa daalimiinahu naftooda dulmiyey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi innakum idinka gaalo iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaydaan min duunilaahi alla ka sokay xaalo ay ahaadeen xasabu jahannama jahannama xaabada lagu shidayo weeye antum idinka waariduuna kuwii gelayaa tihiin lahaa lijahannama low kaana hadday ahaa lahaayeen haaulaa'i kuwanaad caabudaydaan aalihatan ilaahyaal hadday ahaa lahaayeen maa waraduuhaa jahannamo ma galeen wa kullun dhammaan min alcaabidi waalmacbuudi waxa weeyaan kii wax caabudayey iyo kii la caabudayey isku dar wa kullun dhammaan min alcaabidiin waalmacbuudiin dheh kuwii wax caabudayey iyo kuwii la caabudayey khaaliduuna waa ku waarayaan fiiha jahannama dhexdeeda lahum waxaa u sugnaaday fiiha jahannama dhexdeeda xaalo ay ahaadeen zafiirun hinraad wahum waxa weyn ahlu naarkiina laa yasmacuuna shay-an waxba maqli maayaan fiiha jahannama dhexdeeda waxba ka maqli maayaan ina aladiina dadka sabaqad lahum ay u hormartay mina xaggeenna xaalay ka ahaatay alxusnaa tii wanaagga badneed ulaa'ika kuwaasna mubcaduuna waa la fogaynaa canhaa jahannamaa laga fogaynaa laa yasmacuuna maqli maayaan xasiisaha shanqarteeda maqli maayaan walxaal ayaysan maqlayn hum dadka oo waxa weeyaan ahlu jannaha khaaliduuna kuwii ku waaraya ay yihiin fii maladi kiyay ku waarayaan ishtahad ay jeclaatay anfusum nafafyaalkooda laa yaxsunhum muruga gelimaa alfazacu argagaxa argagaxa alakbar weynanka badan wa tatalaqaahum waxaa ka hor imaanaydoo la kulmaydaa almalaa'ikatu malaa'igta qaa'iliina xaalay leeyihiin haadaa midkaanu yowmukum waa maalinkiinnii alladii maalinkii kuntum aad ahaa jirteen tuucaduuna kuwa laynin ballan qaado allah subxaanahu wa tacaala wuxuu la khidaabayaa dadka ahlu shirkiga ah reer makadii quraysheeda ahlu shirkiga aheed iyo qof kasta ee dariiqoodii maree sanamyaalka iyo ilaahay qayrkiis caabuda ilah wuxuu idhi subxaana innakum idinka ayuha almushrikuun kuwiinaan ilaahay u shariig yeelayo iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaydaan oo min asnaamin sanamyaal ah min duunilaahi alla ka sokay xaalay ahaadeen xasabu jahanama jahanamo xaabada lagu shidayo wey naarta jahanamo waxaa lagu shidayaa waxa weeyaan mushrikiinta iyo sanamyaalkii ay caabudi jireen mushrikiinta iyo sanamyaalkii ay caabudi jireen taas ayaa naarta jahanamo xaabo iyo dab looga dhigaya oo lagu shidaya taasaa lagu shidaya ilaah wuxuu idhi subxaana antum idinka mushrikiinow waariduuna kuwii gelayaa tihiin lahaa naarta jahanama ilaah wuxuu idhi subxaana low kaana hadday ahaa lahaayeen haa ulaa'i kuwan aad caabudiin aalihatan ilaahyaal maa waraduuhaa jahanamo ma galeen hadday ilaahyaal ahaa lahayn xaq ah jahanamo ma aysan galeen ma aysan galeen wa kullun dhammaan min alcaabidiina waalmacbuudiin kuwa wax caabuda alla qayrkiis ah iyo kuwii la caabuday khaaliduuna waa ku waarayaan fiiha jahannamay ku waarayaan sanamyaalkii geedihii la caabudi jiray iyo dhagxaantii iyo cid kasta oo in la caabudo raalli ka aheed oo jinni iyo insi ka mid intaas wuu yidhi xaafidku cid kasta oo waxa weyn in la caabudo raalli ka aheed oo ama jin shayaadiintii ah shayaadiintaas ama shayaadiinu jin ay noqon karta ama shayaadiinu insi waxaasoo dhan ayaa soo ayaa waxa weyn soo gelaya saasaa weliba wuxuu yidhi rasuulku yidhi yidhi sala allahu calayh wasalam waxa naarta lagu gubayaa waxa weeyaan waa sanamyaalkii iyo kullu man axabba an yucbada min duuni illaah iyo cid kastoo jecleed in la caabudo alla ka sokay kuwaas ayaa la gubaya oo shayaadiin ah shayaadiin oo shayaadiinu jinni walinsi ila dad badanaa jecel in la caabudo ayaa jecel qaaraaba ugu baaqay dadka inay caabudaan shiiqo maanta waa kana cadow haddaan ka cabsanno adaan kuu sheegna waa kaasa ceel haddaan ka cabsanno adaan kuu sheegna abaar haddaan ka cabsanno adaan kuu sheegna daad naga dhimato saan yeelaynaa oo u sarbeeba marka markaasuu yidhi geerida nolosha geeridaan ku qayr badana way soo tuuga markaan dhibto sooma geeridii nolosha geeridanba ku qayr badan way soo tuuga marka qofkii nuucaas ahaa ee dadka ugu yeeray in asaga lasoo tuugo oo la caabudo jeclaa iyo qofkii caabudayaba jahanamay ku waarayaan marka jahanama ayay iskula waarayaan ilaah wuxuu ihi subxaana lahum waxaa u sugnaaday ahlu naarka fiiha jahanamo dhexdeeda xaalo ay ahaadeen zafiirun hinraag hinraag waa qayliyayaan waa gooyayaan wahum ahlu naarkuna laa yasmacuuna maqli maayaan fiiha jahanamo dhexdeeda ku maqli maayaan shay-an mafcuulkiia maxduuf waxba maqli maayaan mid walba waa hinraaga midka kale hinraagiisa maqli maa tiisaa mashquulinay waxa weeyaan naarta horaceeda iyo karkeeda iyo asaga booyintiisa darteed maqli maa midka kaleo naarta kula jira dhawaaqiisa maqli uma ilaahay baan ka maangalayna ilaah wuxuu idhi subxaana ina aladiina dadkii sabaqad ay u hormartay lahum ayaga minaa xaggeenna xaalay ka ahaatay alxusnaa tii wanaagga badneed dadkii horay ilaahay agtiisa loogu qadaray jannada alxusnaa waa asacaada dadka ilahay agtiisa uga qorneed sacaadada inay ahlu janno yihiin dadka nuucaasa ulaa'ika kuwaas mubcaduuna kuwii laga fogaynay wey canhaa jahanama kuwaas jahanama waa laga fogayna laa yasmacuuna maqli maayaan xasiisaha shanqarteeda walxaal ayaysan maqlayn hum ayagu khaaliduuna kuwii ku waaraya ay yihiin fii maladii kii ijhtahad ay jeclaysatay anfusum nafyaalkooda waxay ku waarayaan waxay naftoodu rabto wax alla waxay naftoodu rabto kaasaa la siina oo ay ku waarayaan aayaddan sabab ayay u sheegeen mufasiriinta gobol xaafidkuna waa soo arooriyey nabiga ayaa waxaa u yimid nin la dhihi jiray cabdulaahi ibnu zibcari zibcari ayaa nabiga u yimid sala allahu calay wasalam markaas wuxuu yidhi waxaad sheegaysaa in ilaahay kugu soo dejiyey aayad ah inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama idinka gaalo mushrikiinay iyo waxaad caabudaydaan oo alla qayrkiis ah waxa weeyaan naarta jahannama xaabada lagu shidayaatihiin markaasuu yidhi ibnu zibcari wuxuu yidhi qoraxda waa la caabuday dayaxana waa la caabuday malaa'igta waa la caabuday cusayr waa la caabuday nabi ciise waa la caabuday dhammaan kuwaasu ilaahyaalkeenna sow naarta la geli maayaan khalaas markaasaa waxaa soo degtay walamaa duriba bnu maryama maalan markii nabiyullaahi ciise tusaale laga dhigo gaalkaasu ka dhigay idaa qowmuka minhu yasiduuna qoomkaagu waa hugbayaan waxay moodeen inay guul weyn gaareen waxay yidhahdeen alla ilaah cabdullahi bnu zibcari ayaa maxamed ka adkaaday khalaas waa ku qabna haddii malaa'igta iyo ciise lala caabudaya maxaa yidhahdeen ciiseba waa la caabudaa malaa'igta waa la caabudaa khalaas saasay yidhaahdeen waxaa kaloo soo degay aayaddan ina aladiina sabaqad lahum mina alxusnaa ulaa'ika canha mubcaduun ilaahay aayaddan soo dejiyo ilaah wuxuu yidhi ina aladiina dadka sabaqad ay u hormartay lahum ayaga minaa xaggeenna xalay ka ahatay alxusnaa sacaadada ulaa'ika kuwaas mubcaduuna waa laga fogeyn canha jahannama kuma jiraan nabi ciise kuma jirto malaa'ig kuma jiro wixii weli saalixa cusayr iyo qayrkiisa kuma jiraan marka waa laga fogeyn ayaga jahannama marka laba shay ayaa tusayda wixii la caabudo ee ayagu aan raalli ka ahayn cibaadadoo saalixiin ah malaa'ig ha ahaado nabi ha ahaado weli saalixa ha ahaado isagu kuma jiro laba shayaana kutusayda midda koowaad horta aayadda fiiri innakum wamaa maa alla isticmaalay maadana waxaa loo isticmaalaa waxa weeyaan maa laa yacqil welidaasaa daraaddeeda kufaarta way iska doodayeen cabdullaahi ibnu zibcari iyo qaybkiisbe waa ogyihiin waxaa laga hadlayay markaas sanamyaalka inay aheed tan kalena aayaddaanaaba caddayday dadka ayaga ay ilaahay agtiisa uga hormartay inay ahlu janno yihiin oo waxa weeyaan haddee qof ahlu jannaha miyaa raalli ku ah in ilaahay lala caabudo raalli kuma ahan kuwaas marka kuma jiraan ilaa iyagu hana la caabudo ma dhihin shaydaanaa yidhi ha la caabudo shaydaankii yidhi ha la caabudo iyo qofkii caabudaya kuwaasa naarta iskula waara laakiin dadkan saalixiinta ee iyagu aan ogeynba in la caabudo beriida ka ah kuwaas la cadaabi maa marka waa noocaas ilaa wuxuu idhi subxaana laa yaxsunuhum dadkaas wan wanaagsan ma murugo gelinayo alfazaxu argagixi alakbar weynanka badnaa argagixi weynanka badnaa maba la argagaxayaanba maba murugo gelinayo argagaxa weyn maxaa loola jeedaa mowdka waa lagu fasiray argagaxa weyn waxaa kaloo lagu fasiray nafqada labaad nafqada ugu dambaydoo qaburaha marka laga soo baxo waxa weeyaan markaasay qaracmayaan dadkii aan qiyaamaha rumayn dadka markay markaasay qaracmayaan waqtaraba alwacdu lxaqu faidaa hiya shaakisatun absaaru aladiina kafaruu yaa weylanaa qad kunnaa fii kaflatin markay arkaan maalinkaas markaasay naxayaan oy argagaxayaan dadkii aan rumayn dadkii mu'miniinta ahaa marka buunka inta laga dhawaajiyo ay soo baxaan ay bacdiga yimaadaan ma argagaxayaan maxaa awalay rumaysnaayeen ma argagaxayan marka alfazacu lakbar waxa weyn waa nafqada labaad nafqada labaad wey waana sida ibnu jariir adabari uu doortay wey qowl kaleeto dhahayaa jira waa marka addoonka la yidhaha naarta aad fasaca akbarka waa marka la yidhaha addoonka ahlu naarka naarta aad ayagu ma argagaxayaan maxaa naarta aad la dhihi maa janno aadaa la leeyahy ayaga qowl afraadna waa jiro waa marka waxa weeye naarta lagu daboolo lagu xiro marka naarta lagu daboolo oo lagu xiro oo lagu qunfulo weeyaan qowl afraadna waa jiraahoo waa qowlka dhahaya waxa weyn waa marka inta ahlu naarkana naarta la geliyo ahlu jannahana janno la geliyo wixii naar ka bixi lahaayo muminiina laga saaro mowdka la gowraco oo mowd la gowraco la yidhaahdo marka ahlu jannow ogaada waa noolaanaydaan geeriyo ma jirto ahlu naarow idinkua waa waaraydaan geeriyo ma jirto waa markaas marka aqwaashoos dhama jirta laakiin qowlka ibnu jariir uu doortay alfazacu alakbar waa marka nafqada labaad inta la fuufo addoommadu qabuuraha ka soo baxaan marka ilaah wuxuu yidhi subxaana laa yaxsunuhum dadka wan wanaagsan ma murugo gelinayo alfazacu alakbar argagaxa weyn wa tatalaqaahum waxaa la kulmaydoo ka hor imaanayda almalaa'ikatu malagti markay qabuuraha ka soo baxaan qaa'iliina xaalay leeyihiin haadaa midkaanu maanta aad joogtaan yowmukum fiir haadaa yowmukum tanaa kutusay haadaa kanu yowmukum waa maalinkiinnii alladii maalinkii kuntum ad ahaa jirteen tuucaduuna mid layniin yabooha maalinka laydiin ballanqaadi jiray in qayr laydinku abaalmarinaa waa maanta saasay malaa'igtu leedahay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yowma nadwi samaa yowmada ficil maxduufaa lagu nasbin wadkur sheeg nabiga suubano yowma maalin nadwii aan laabayno assamaa'a samadii kaday sijilli sida warqadda loo laabo lilkutubi cala almaktuubi wixii lagu qorayna loogu laalaabo kamaa sidii bada'naa aan u bilownay awala khalqin makhluuq ugu horreeyey aan nuciiduhu u soo celinaynaa ilaahay yidhi wacdan ballanqaad ayaan ballanqaadnay ballanqaadku calaynaa korkeenna ahaaday innaa annagu kunnaa waxaan ahaa nuu ilaahay yidhi faacilina kuwa samayna ilah wuxuu idhi subxaana yowma nadwi samaa wadkur sheeg nabiga suubano yowma maalin nadwi aan laabayno asamaa samada samada dhan waa la laalaaba ilaahay midigtiisaa lagu laalaaba qur-aankaa sidaas ilaahay ku sheegay wamaa qadarullah xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdatu yowma alqiyaama ilaahi weynaa gaaladu ma weynayno ma qadarin qadarintuu mudnaa dhulkoo dhan maalinka qiyaamaha waa cantooba ilaahay wasamaawaatu cereryaalkana madwiyaatun waxaa lagu laabaa biyamiini ilaahay midigtiisa subxaana ilaahay baa ka nastaha nuqsaan iyo ceeb oo dhan watacaala allah ka sarreeya camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan marka waa nuucaas sidaasoo kale xadiiskuna sidaasuu caddaynaa imaamulbukhaari saxiixiisa ku wariyey ina allaha yaqbidu yowma alqiyaama alaradiin ilaahay baa cantoobinaa dhulalyaalkoo dhan hal cantoobo wa takuunu samaawaatu biyamiinihi samaawaadkoo dhanna midigtiisay ahaanayaan alla midigtiisa ku laaba marka samaawaadka waa la laaba waa saas yowma maalin nadwi aan laabayno asamaaa samada kadayi sijilli sijilligu waa warqadii sida warqadda loo lalaabo lilkutubi kutubkana maanta waxaa loola jeedaa shaygii maktuubkaa warqadda ku qornaa laantuna waa bimacnaa calaa lilkutubi calalmaktubi shaygii lagu qoray loogu lalaabo warqadda inta wax lagu qoro sow laguma lalaabo marka samada waxaa loo laalaabaa sida warqadanta wax loogu qoro loogu laabo wix lagu qoray marka waxaa leedahay kadayi sijilli warqadda sida loo laabo lilkutubi calalmaktubi wixii ku qornaa loogu laabo ilah wuxuu idhi subxaana kamaa bada'naa sidaan u bilownay awala khalqin makhluuqa awalkiisii aan cidu u soo celinaynaa sidaan u bilowna aan u soo celinaynaa xaal loola jeedaa taas nabigaa fasiray sala allahu calayhi wasalam nabigaa fasiray xadiidka saxiixaynka min xadiidi cabdulaahi bni cabaas nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nabigu inakum maxshuuruuna ila allah allaa laydiin soo shirinaa alle ayaa laydiin soo shirinaa xufaatan curaatan gurla idinkoo cagacad idinkoo qaqaawan idinkoo buriye qab ah oo aan gudnay kamaa bada'na awala khalqin nuciidu wacdan calaynaa inaa kunaa faacilin uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam marka waa noocaas weeye marka sidaan u bilowna macnaheeda qofku siduu hooyadiis u dhashay isagoo qaawan oo cagacad oo aan gudnayn sidaasaa lagu soo celina wacdan ey wacadna waa ballanqaadna wacdan ballanqaad ballanqaadkaasoo calaynaa korkeenna ahaaday innaa annagu kunnaa waxaan ah nuu ilaah yidhi faacilina kuwa samaynaa arrintaas qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad katabnaa waan qornay fii zabuuri kitaab kastoo la soo dejiyayaan ku qornay min bacdi dikri lowxin maxfuudka ka gadaalaanna ku qornay anna alarda dhulka yariuhaa waxaa dhaxlaa cibaadiya addoommadayda addoommada assaalixuuna wan wanaagsan inna fii haada qur'aankan dhexdiisa waxaa ku sugan labalaaqan kifaayo wax qofka ku filan inuu janno ku tago ayaa qur-aankanu sheegaa liqowmin laakiin qoomay ugu sugan yahay qoomkoo caabidiina ilaahay caabudaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka nabiga suubanow kuma aanaan dirin ilaa raxmatan naxariis darteed maana wax kale kuma aanaan dirin lilcaalamiina caalamyaalka loo naxariisana ilah wuxuu idhi subxaana walaqad katabnaa waan qornay fi zabuuri zabuurta waxaa loola jeedaa kitaab kasta oo ilaahay soo dejiyey kitaab kasta towraad injiil qur-aanka dhammaan ayaa loola jeeda kitaab kastoo la soo dejiyey waxaan ku qornay min bacdi dikri dikrigana waa looxulmaxfuudka looxulmaxfuudkay markaas ka horna ku qoreen marka looxulmaxfuudka kadibaan waxaan ku qornay kitaab kastoo la soo dejiyey anna alarda dhulka yariuhaa waxaa dhaxlaya cibaadiya addoommadayda addoommada asaalixuna wan wanaagsan arlada la sheega waa maxay waa arduljanna iyo ardudunya labadaba ahay xaafidku tacmiimkaasuu ka dhigay oo wuxuu yidhi ilaahi weynaa wuxuu sheegayaa inuu qoray oo qadaray addoommada saalixiinta ah sacaadada adduun iyo midda aakhiro dhulka adduunka ayaga dhaxla dhulka aakhirana ayaga dhaxla waana sidaas oo qur-aan tusaya keliya waxaa laga rabaa adiga saalix noqo qof xaqa ilaahay guto xaqa addoommada guto weeye ballan ilaahay waxaa ilaahay mufsidiinta waa nadiifinaa dhulkana adaa dhaxla laakiin shardi keliya aduu ku dadaal inaad saalix noqoto ood xaqa ilaahayna gudato xaqa addoommadana gudato taas ku dadaa ilah wuxuu ihi subxaana ina fii haada haadaada qur-aanka ku ishaar ina fii haada qur-aankan dhexdiisa waxaa ku sugan la balaaqan ay kifaayatan kifaaya ku jirta wax qofka ku filan hadduu qofku qur-aankaas raaco caqiid ahaan cibaada ahaan waa ku filan yahay inuu janno ku tago iyo raalli aansho ilaahay imaam ulbaqawi wuxuu yidhi waalqur'aanu zaadu ljanna ka balaaqi lmusaafir qur-aanku waa zaadka jannada loo qaato sida qofka musaafirka uu zaadka u qaato qofkii qur-aankan qaata waa la hubaa meel kale la aadi ma jannu la aada waa la hubaa jannadu tagaas ugu sii socdo laakiin shardi waa inaad qur-aankaas si walba u qaadataa si walba inaad u qaadataa ilaah wuxuu yidhi subxaana inna fii hadaa qur-aanka la balaaqan kifaaya ku sugan liqowmin laakiin yay ku sugan tahay liqowmin qowmkoo caabidiin ilaahay caabudaa qaala tacala ilaah wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka nabiga subanow kuma aanaan dirin ilaa raxmatan naxariis darteed maahan wax kale kuma aanaan dirin mafcuulu min ajli ka dhig ama xaalo ka dhig ilaa raxmatan naxariis xaalatay maahane lilcaalamiina caalamyaalka loo naxariisana marka nabiga waxaa loo soo diray in caalamkao dhan loo naxariisto in caalamkao dhan loo naxariisto welidaa sidaas daraaddeed cajaa'ibta nabiga waxaa ka mid ah xadiid abu daawuud iyo qayrkiisba ay wariyeen oo saxiix ah nabiga waxaa ka sugan wuxuu yidhi aniga qof ummaddayda ka mida haddaan caayo anoo caraysan amaan lacnado qof ilcanuhu wuxuu yidhi qof banu aadan ahana waa cadhoodaa sidaad u cadhoodaan dadka banu aadankaa ilaahayna ima soo dirin ilaa wuxuu ii soo diray naxariis caalamka loo naxariisana ilaahay waxaan ka baryey qofkan anu wax ka sheego inay qiyaamaha naxariis u noqoto qof kasta oo haddaan caroodo amaan caayo waa dadka muslimiinta laga hadla amaan waxa weeyaan lacnado maalinka qiyaamaha ilahay naxariisa uga dhigo welidaa saas daraaddeeda mucaawiya ibnu abi sufyaan marka laga hadlayo fadaa'ishiisa iyo manaaqibtiisa maalin nabigu cadooday kelmaduu ku yidhi culamadu waa kusoo daran waxay leeyiin maalinta qiyaamaha naxariis u kelimaddaas fadaaishiisay ka mid tahay laakiin qofkii jaahila wuxuu moodaa inay ceebtiisa ka mid tahay maxaa yeelay bifadli illaahi ilaahayuu nabigu saas ka beri ilahayu saas ka beri qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qul waxaa tira nabiga suubanow innamaa wax kale maahan yuuxaa ilaya waxaa la ii waxyoodaa annamaa wax kale maahan ilaahukum macbuudkiinna oo inaad caabuddaan mudan ilaahun waa macbuud macbuudkaas waaxidun keligiisa fa hal antum ma tihidiin muslimuuna dad ilaahay u hoggaansamaa fa inta wallow hadday jeestaan faqul dheh nabiga suubanow aadantukum waan idin ogeysiiyey bilxarbi dagaal inaan idinla dagaalamayaan idin ogeysiiyey calaa sawaa'in xaalaan u sinsimannahay ogaalkaas wain adri maa adri aniga ma ogi aqariibun mid dhow miyaa am baciidun mase waa mid fog maa tuucaduuna waxa laynin ballan qaadayo oo qiyaamaha ah anugu warkamahayo mar dhow inuu dhaca iyo inuu dib dambe ka dhacayo laakiin inuu dhacayaan huba innahu alleh yaclamu waa og yahay aljahra kor midka loo qaado min alqowli hadal xaala uu yahay wa yaclamu wuxuu og yahay maa tagtumuuna waxaad qarinaydaan wain adrii maa adri anigu ma ogi lacalahu lacalla ta'khiira alcadaab cadaabka dibdhigiddiisa inuu yahaa dhici karta fitnatun imtixaan imtixaankaasoo lakum idinka idiin sugnaaday iyo wa mataacun raaxayn ilaa xiinin wakhti intii laga gaaro laynin raaxayna qaala nabi moxamed wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiyo uxkum kala xugmi bilxaqi xaqna ku kala xugmi aniga iyo iyaga dhexdeenna wa rabbunaa rabbigeen rabbiga arraxmaanu naxariista ballaaran almustacaanu waa midka laga kaalmo dalbo calaa maa tasifuuna waxaad gaalayu tilmaamaydaan rabbigayaan kaalmo uga dalba qulle nabiga suubanow innamaa wax kale maahan yuuxaa ilaya waxaa la ii waxyoodaa annamaa wax kale maahan ilaahukum midka inaad caabuddaan mudan macbuudkiinna mudan inaad caabuddaan ilaahun waa ilaah ilaahaas waaxidun keligiisa hal midaa cibaado mudan waa allah rabbulcaalamiin fahal antum ma tihidiin muslimuuna ilaahaas kuwa u hogaansama fa in tawallow hadday jeestaan marka oy hogaansami diidaan faqul waxaa tira nabiga suubanow aadantukum waxaan idin ogeysiiyey bilxarbi dagaal dagaalaan idin ogeysiiyey waxa weeyaan macnaheeda waxaan idin iclaanshay inaan idinla dagaalamaa saad iila dagaalamaydaan beriina aan idinka ahay saad beri iga tihiin saas weeyaan marka isku jiijiid dhexe ma jirto gaal iyo muslim waa dariiqadaas wey dariiqa xaqa fain tawallow hadday jeestaan faqul waxaa tira nabiga subanow aadantukum waxaan idin ogeysiiyey bilxarbi dagaal calaa sawaa'in xaalo aan u sinsimannahay aniga saan u ogahay inaan idinla dagaalama idinkuna u ogaada isgaadi mayne sidaan anigu u ogahay haddaba u ogaada dagaalaan idin iclaansha saas weeyaan wain adrii maa adri ma ogi aqariibun mid dhow miya am baciidun mase waa mid fog maladii kii tuucaduuna laydin yaboha waxa laydin yaboha imaamulbaqawi waa qiyaamihii qiyaamaha marka uu dhacayo inuu dhacayo waan hubaa laakiin mar dhow inuu dhacayo inuu dib ka dhacayo ma kala garanayo ilaahay keliyaha waana sidaas waana sidaas ibnu jariirna wuxuu yidhi mata alwaqtu alladii yaxilu bikum ciqaabu ullah cadaabka laydin yaboohaya markuu idinku degayo ma dhowdahay mise waa dheerta ma kala aqan oo cadaabkuu ka dhigay asna oo adduunyada ah labada macno isma diidayaan labadaba ilaaha og innahu alle yaclamu wuxuu og yahay aljahra kan kor loo qaado min alqowli hadal xaaluu yahay wa yaclam alle wuxuu og yahay maa tagtumuna waxaad qarinaydaa taas macnaheed waxa weeyaan qaybka alla kaliyaha og wey waxa muuqda iyo waxa qarsoonba alla kaliyaha og wey wain adrii maa adrii aniga ma ogi lacalahu damiirka waxaad u celidaa takhiiru alcadaab lacalahu lacalla takhiira alcadaab cadaabka dibdhiciisa wuxuu mudan yahay fitnatun imtixaan inuu yahay imtixaankaasoo lakum idinka idiin sugnaaday iyo wa mataacun raaxayn ilaa xiinin waqti intii laga gaaro laynin raaxayna idinkiyo gaala ah xaqii diiday cadaabka dib laydinkaga dhigay waxaad dhici karta in laydinku imtixaana oo ay dhici karta si aad ugu fidnoo tiraadaan waa kaasa nabigiina waa diidna xaqiina waa diidna haddii cadaab jira maana alcadaab inaad ku fidnowdaan waxaa kaloo dhici karta waktigii hore oo ilaahay idiin qoray inaad adduunyo ku noolaataan in wax yar ka hareen oo intaas aad dhammaysta rabtaan marka labadaba waa tahay wey qaala nabigu wuxuu yidhi wey faacilku waa nabiga qaala nabigu wuxuu yidhi rabbi rabbigaygiyo uxkum kala xukmi baynanaa macna annaga iyo bayna qowmina ilahuna kala xukmi baynana wa bayna qowmina ilaahuna kala xukmi bilxaqi xaq ilaahu nagu kala xukmiyona kala saax annaga iyo waxayn qolada xaqa beeniday wa rabbunaa rabbigeen rabbiga arraxmaanu naxariista ballaaran almustacaanu waa midka laga kaalmo dalbo calaa maa tasifuuna waxa aad tilmaamaydaan gaalo rabbigaas ayaa looga kaalmo dalbaa oo beenta ah iyo iftiraaga ah kaa iska jooga casharka suuradda dambe suuratu daaha aan darsiga dambe insha allah nooga bilaabana wallahu subxaanaه wa tacala aclam sal اllah wslima wbaarak calى nabiyina mxamed